bismillaah horta soomaaliya marka la joogo caqabadaha suxufiyiinta haysta aaday u ballaaran yihiin waana intay soo wanaagsanaaanahayn maaratay meel markay soo wanaagsanaadaan haddana dib uga dhacaan guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa toban qiyaastii marka laisku daro uriyaasha la dilay kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray kuwa dhaawac loo geystay xarumaha la weeraray intaba adigu maaragtay waa siyaabo kala duwan weliba iyo gobollo kala duwan oo magaalada muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa yaa jirta marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta maxaa loogu gudbi karayaa maxayse salka ku hayaan
waxyaabaha lasaga hor imaanaya waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan xogtaasoo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaarkood meelo badan xogta haddii la qariyo wariyaashu waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii heleena marka haddana lagu qabsanaa ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa tiyaa loogu dabagelaa lagu xiraa ama lagu dilaa waxyaabaha kale waxaa ka mid a maarata inaan faafraab lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan faafraab lagu sameeyaba wax go-an in la siiyo la yidhaahdo intaanaad sheegi kartaan mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan maalan dhacdo hadda ka hor dhacda waxay ahayd meel biyo fadhiisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayeen toodii markay duubeen ra'yi dadkay ururinayeen tiyaa la diiday marka waana la garaacay waana laga jibiyey alaabtooda maarta waa laga qaada marka caqabadaha waa badan yihiin warkeen ha sheegin sidaan rabna u sheeg muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maaragtay baraawo oo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay labadii maamul isaga dambeysayba halad badan ay ku sameeyeen ilaa derbiga laga xbadeeyo oo maaragtay ka soo cararo waryahiin ka soo cararo shaqaalihiin ka soo cararaan marka idcadaha la xiraa markay hiiraan weyn dhowr gooraa la weeraray oo balweyn ku taalla marka caqabadda jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin xataa culeys badanaa jiro gobollada markaa fiirista xamar aroon cabsiyay qabaan wariyaasha oo ah inay war fiican xataa aysan tabin karin arrimo beeraha laga hadla xataa inay taxdiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo inay uga fekeraan waxaa waye wax aada maaragtay oo muxuu aha culays u ah waay oo horumarka aan saxaafaddana maarata aan qaybna ka ahayn badqabka saxafiyiintana aan qayb ka noqonayna weri hadduu cabsadaba maarata wuxuu qaban kara markaa ma laha marka qaarkood waa waa lasoo qabana waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo waxaa lagu xiraa xabsi dad mujrimiina maarata ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel marka dhacdooyinkaasaa jiro
fariintiina aada u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda qoseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay annaga fariinteena waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayno waxaa waaye in cid kastoo maaragtay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso in aan la diidin wariyaasha markay maaragtay ay soo codsadaan in ay wax inay ka qabtaanna rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayn amaba aan laga faafreebin waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dowladda amaba qeybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada u taagannahay waxay kabaysaa marka wariyaashu waxay bulshada u yihiin indhehay u yihiin waxay dowladda masuq maasuq hadda ayaan dhaweyd dagaalka ka jiray oo lala dagaalamayo laleeyahay waxaa wariyaasha qayb ay ka yihiin qaar badanoo iska cabsado aan waxba soo soo hadal qaadan karinaa jira marka in loo ogolaado in baaritaano ay samayn karaan wariyaasha in loo ogolaado inay muxuu ahaa xogta raadsan karaan in xogta la siiyo in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqayn karaan haddaan la siinin kalsooni ay ku shaqayn karaan waxaa waye iyaga laftigooda cabsanaayo iyaga laftigooda maarata meel fadhiisanaayo oo waxba qabanin kulan waxaa jira dhawaantana ay yeesheen xubnaha suxufiyiinta iyo safaradda maraykanka ee muqdisho
kulankii u dambeeyey oo safaaradda maraykanka isoo abaabushaha waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo wasaaradda warfaafinta marka waxaa laga hadlayay sida dawladda xataa loo wada shaqayn karo sida dawladda loo wada shaqayn karo marka waxaa waaye wadahadallada in lasii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dawladda la shaqayso micni marka kulanada aan u baahannahay in looga yeero booliiskoo kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aan u baahanno oo doodahay inay aqbalaan marka dawladda taasaan maaragtay aan kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maaragtay ay iyaga maaragtay u dhoweyn inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulamada ay jiraan hadda waxaa ugu soo socota labada labada november oo laga hadlaayo maalintii impunity dayga ah oo aan rabno inaan booliiska xeraalinta dawladda kulli laga wada qaybgaliyo saxafiyiinta xorta taas marka waxaan rabnaa shirkaasi shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqayno oo maaragtay lasugu yimaado hadii alla